أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus kuweeda ugu dalka roon madaxa maamul goboleedka shahadaldararka ee somalilan ayaa qorsheynaya in dowladda xabashida etoobiya uu gacanta u geliyo qaybo ka mid a badda soomaaliya golaha mucaaradka radada ayaa magaalada nairobi kula kulmay gaalada beesha caalamka kuwaasoo u gudbiyey eedeymo ka dhanaa xasan guurguurte multaqa ballaaran oo lagu boogaadinayay weeraradii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada dhexe ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayadda hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada degmada ceel cali iyagoona kulamo la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي wahbaynimo axada lixda bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo ku soo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan madaxa maamul goboleedka ashadala dareerka ee somalilan ayaa qorsheynaya in dowladda xabashida etoobiya uu gacanta u geliyo qaybo ka mid a badda soomaaliya walaalkan yaasir maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya madaxa maamulka gaalaraaca ah ee somalilan oo maalmo kahor safar ugu baxay dalka switzerlan oo uu ka socday shir caalami ah oo looga hadlayey dhaqaalaha adduunka ayaa xogo dheeraad ah laga helay kulamo uu la yeeshay madaxweynaha yuhuudda iyo wiil u dhalay donald trump wiilkan oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee maamula hantida iyo ganacsiga qoyska trump ayuu murtad cerro u bandhigay fursadaha maalgashi ee ka jira somalilan gaar ahaan dekedda istaraatiijiga ah ee berbera sida ay wakaaladda wararka ee royters ka soo xigatay laba qof oo ay sheegtay inay goobjoog ka ahaayeen fadhigaasi royters oo murtad cerro wax ka weydiisay kulankaasi ayaan faahfaahin dheeraad ah bixin balse wuxuu sheegay oo keliya in kulanku uu u dhacay si fiican sidoo kale xidhiir ay warbaahintu la samaysay afhayeenka wiilka uu dhalay trump ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday in wax tafaasiil ah uu bixiyo intii cerro uu ku sugnaa magaalada davos ee shirku uu ka socday ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta waxa uu ku sheegay in etoobiya ay leeyihiin xidhiir aad u wanaagsan haddii ay noqoto dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga isagoo intaasi ku daray in haatanna ay diyaar u yihiin sii xoojinta arrimahaasi weydiin cerro la hordhigay oo ahayd maxaad ka qabtaan doonista etoobiya ee gaadhista badda ayaa ku jawaabay Well, I I think uh, we recognize the need for the Ethiopian country, for, the, for Ethiopia.
waxaannu rumaysannahay oonu aqoonsannahay in itoobiya ay xaq u leedahay inay hesho meel badda ay ka gaarto waxaanan wada horumarin karnaa kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo laga wada shaqaynayo waana naga diyaar in arrinkaasi aan kala hadalno itoobiya And we are ready to discuss that with Ethiopia as well.
sidoo kale horjoogaha maamulka ashadaladirarka somalilan waxa uu yidhi isagoo ka warcelinaya weydiin ahayd maxaa kugu kallifay hamiga ah inaad ku biirtaan heshiiska ibraahimiyada
In principle, Somaliland policy is stability, is peace, and this initiative is mainly for peace. It's initiated by President Trump.
mabda ahaan siyaasadda somalilan waa xasilooni iyo nabad hindisaha ibraahimiyaduna asal ahaan waa mid nabadeed waxaa bilaabay madaxweyne trump annaguna waan taageersannahay nabadda maadaama ay israa'iilna aqoonsatay annaga oo ka jawaabayno hindisaha madaxweyne trump waxaan doonaynaa inaan ku biirno heshiisyada ibraahimiyada to join Abraham Accord.
murtad cerro oo saacadihii lasoo dhaafay ka soo ambabaxay switzerlan ayaa elowareedyo soo baxay goor dhoweyd ay sheegayaan in golihiisa wasiirada uu isugu yeeray kulan deg deg ah oo gelinka dambe ee maanta la filayo inuu kula yeesho magaalada hargeysa kaas oo aan la sheegin nuxurka uu u daaran yahay fadhigaasi deg dega ah iyo waxyaabaha looga hadli doono si kastaba ha ahaatee hadallada ka soo yeeray murtad cero ayaa si cad u muujinaya inuu diyaar u yahay dhaqangelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee murtad muuse biixi uu dowladda xabashida etoobiya ugu saxiixay qeybo ka mid ah badda soomaaliya iyo inuu gebi ahaanba gobollada waqooyi ee maamulkiisa hoostaga ku wareejiyo maamulka sahaayanada
maxsaned yaasir golaha mucaaradka herdada ayaa magaalada nairobi kula kulmay gaalada beesha caalamka kuwaasoo u gudbiya eedemo ka dhan ah xasan guurguurte haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxmed wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa tilmaamaya in xubnaha mucaaradka oo isugu jira golaha samata bixinta iyo madaxda maamulada riddada ah ee puntland iyo jubbaland ay kulan la qaateen xubnaha gaalada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada nairobi kulankaasi ayuu mucaaradka ku soo gudbiyeen eedeyn ay ka wadeen xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya kaasoo ay ku eedeeyeen inuu doonayo muddo kordhin xilli uu dhammaad yahay muddaxileedkiisa mucaaradka ayaa gaalada caalamka u sheegay inaysan marnaba aqbali doonin muddo kordhin uu samaysto xasan gurguurte haddii arrintaasi dhacdana ay noqon doonto mid keenta xasiloonin darro siyaasadeed iyo mid amni xubnaha gaalada beesha caalamka oo iyagana soo saaray war kooban ayay ku sheegeen in xasan gurguurta muddaxileedkiisa ay ka harsan tahay bilo kooban sidaas darteedna aan laga aqbali doonin muddo kordhin waxayna ugu baaqeen gurguurta in ka hor inta uusan dhammaan muddaxileedkiisa inuu la heshiiyo mucaaradka si loo qabto doorasho heshiis lagu yahay arrintaani waxay imaanaysaa xilli dhowaan kooxda riddada ay ku dhawaaqday gogol wadahadal oo dhex martay iyaga iyo mucaaradka taasoo ilaa haatan mucaaradka aysan ka halin balse lagu wado inay war ka soo saaraan haddii ay ka qaybgelayaan shirkaasi iyo haddii ay diidan yihiin maxsanid marwaan multaqa ballaaran oo lagu boogaadinayay weeraradii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada dhexe ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa
wuxuu ahaa multaqo amaba kulan lagu bogaadinayey weeraradii mujaahidiinta ee dhowaan ka dhacay deegaanka kudhaa iyo kuwii ka sii horreeyey ee ka dhacay deegaanno ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe kuwaas oo dhegta dhiigga loogu daray murtadiinta caratuurku ah gaalada dalka ku soo duushay multaqaha oo ka dhacay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib ayna ka soo qayb galeen inta badan bulshada magaalada ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a culimmada sheekh cabdifataax abu xamse oo ka mid ahaa culimmadii kulanka ka hadashay ayaa bogaadiyey duulaannada barakaysan ee mujaahidiintu ay kala dul dhaceen xerayihii murtadiinta kelimada marka maanta munaasabka ah in ilaahay guushaasi loogu mahadnaqo ee mujaahidiinta ilaahay ka siiyey middii hadda ugu dambaysay ee kudhaa tii wax yar ka horraysay ee warshiiq oo afar guuto lagu soo gebagabeeyey ee afar saldhig halkanna waxa weeye sidoo kale ee bakti badan la waray hub fara badan iyo saanadna ilaahay gacanta uu soo geliyey mujaahidiinta gaaladii la ofwareemay marka ilaahay inaan ugu shukrinno waxa ay ayaga samaynayaan ama ay dadka ku cabsi gelinayaanna ilaahay baa noo sheegay lan yaduruukum ilaa adaa boqol iyo soddon iyo siyaaduu maraya dhaawacoodii waa afartan iyo haa qoryo iyo hub iyo hanti waa ku beeleen marka waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenaha marka allah wuxuu yidhi walaalayaal daalika bianna allaha mawla aladiina aamanuu wa anna alkaafiriina laa mawlaa lahum waxaad ogaanaysaan ilaahay dadka diintiisa u dagaalamaya ee mu'miniinta ah ilaahay baa xigto u ah kuwa kale ee ka soo horjeedana gaalada maarkaysa xigto ka dhigtay ilaahay owliyadiisii ma aha xigtona uma aha umana gargaarayo subxaanahu wa tacaala saa liajligeeda waa aayaddaas markuu tafsiirinaya sayid qudb aayaddaa hoosteeda fii dilaali lqur'aan ka fiiri wuxuu leeyahay qofka asbaabaadka oo yacni dagaalka iyo maarkaysa wax walba oo taqniyaada oo teknolojiya ah ha kulansado hub kasta ha jamciyo hanti kasta ha aruuriyo mar haddii ilaahay maciyatullaahi aysan la jirin buu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrigiisii ma helayo marka labadaas jid baa lagu kala tegay mu'miniinta mujaahidiinta ee diinta ilaahay u dagaaramaya shareecada ilaahay difaacaya haba yaraadeen hubkoodii hantidooda haba yaraado saanadooda haba yaraato daalika bianna allaaha mawla aladiina aamanuu bay helayaan adduunya ilaahay qofuu jecel yahay iyo qofuu necab yahayba waa siiyaa laakiin diinka wuxuu siiyaa qofuu ilaahay raalli ka yahay sidoo kale sheekh cabdiwaaxid oo isagana multaqaha ka hadlay ayaa dadka muslimiinta kula dardaarmay inay ku sugnaadaan la dagaalanka cadowga alleh guushana ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee allaah tala saartay allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wa inna jundanaa lahum alghaalibuun runtii waa sharaf aad u weyn aayaddaas bishaaro iyo ballanqaadna way ka muuqataa wa inna jundana weliba hadalka waa la adkay allah wuxuu leeyahay ciidanka yaga ayagaa guulaysanahay waxaad ogaataa mar haddii ciidanka ilaahay aad ka mid noqotay waa guul waa nasri wu ciidanka ilaahay ee mujaahidiinta waa ciidamo ilaahay waa sharaf marka aad u weyn ciidanka ilaahay iyo ciidankaa ibliis uu hogaaminahay labadaa ciidan unbaa dunida joogta marka waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weyddiisanno ilaahuw ciidankaaga ha naga saarin ilaahayna cid ma dulmiyo ilaahay diintiisa haddaan u gargaarno oo aanu maart u nusrayna ilaahay wuu maart wuu noo gargaaray nasrigiisana ilaahay wuuna siin subxaanahu wa tacaala ilaa nasriga alle xaggii unbuu ka yimaadaa wama nasru ilaa min cindi illaah waxaa laga yaabaa qofka mafhuumkiisa inuu ku gaabiyo nasriga qaybo keliya oo hadda intaan gaala isgalna goobtaan isku galna ilaahay uu jebiyo ilaahay uu halaago goobtaan u harno waa nasriga qayb ka mid laakiin xaqiiqatu nasri intaa keliya maha ogaada goob markaan isugu yimaadno ilaahay inuu gaalada noo jebiyo oo murtadiinta ay jabaan sida ilaahay buu noogu jebiyey waa qayb nasriga ka mid qofka mabdi'iisa hadduu ku adkaysto waa nasri ogaada oo alla aan tala saaranna dadka mu'miniinta inay alla tala saartaan baa la rabaa wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun multaqahan lagu qabtay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib ayaa ahaa mid ay dadka muslimiinta ah ku muujinayeen dareenkooda farxadeed kadib markii allaah uu halaagay murtadiinta muslimiinta mujaahidiinta ahna uu guul ku arsaaqay mahsanid dhuubow mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayadda hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada degmada ceel cali iyagana kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayadda hiiraan waxay kormeerkan oo qayb ka ah jawrada nusratul ikhwaan fii rawdati alqur'aan waxay ku tageen degmada ceel cali ee wilaayadda hiiraan waxayna mas-uuliyiinta booqdeen goobaha waxbarashada degmada ceel cali ee wilaayadaas guddiga ka socda maktabka dacwadda wilaayadda hiiraan waxay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada macallimiinta guddiyada madaarista qur-aanka kariimka degmada ceel cali iyagoona kala hadlay horumarka arrimaha dacwadda bulshada degmada ceel cali ayaa soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maktabka dacwadda wilaayadda hiiraan waxayna kormeerkan ku tageen goobaha waxbarashada ee degmada ceel cali nushatul ikhwaan fii rawdaati alqur'aan ayaa na soo gaartay alxamdulilah uma kadib wafdigiina soo gaaray xadinaynaa bacda alxamdulilah ilmihii iyo waalidkii iyo macallimiintii si fiican ay noo buraarajiyeen si fiican ay noo buraarajiyeen waxbarashadii ardaydii waalidkii oo asigana oo oo ka qayb qaatay oo goobta joogay sidii ilmahooda wax u baranayeen oo arkay ilmihiina si fiican oo maasha allah oo loo buraarajiyey macallimiintii oo isla wada joogeen marka alxamdulilah waalidkiina waa ka qancay ilmihiina waa waxbarashadoodii wafdigii ayaguna waa maasha allah way arkeen anigoo ah mid ka mid macallimiinta muxaafadada degmada ceel cale waxaana soo gaaray wafdi dacwada gobolka hiiraan nusratul ikhwaan fii rawdaati alqur'aan way noo imaadeen aad aan ugu faraxnay sababtoo ah madaaristi madaraso walba loo tagay madarasada iyadoo guddugi ama waalidiintii ilmaha dhashay ay goobjoogyihiin ay fiirinayaan waxay sameeyeen imtixaan ama waxaa la yidhaahdaa tijaaban oo carruurta laga qaaday liannu si loo ogaado annaga macallimiin haddaanan insaan u shaqayn ilmaha waxay bartaan waxa lasoo saaro si loo ogaado walaayada gobolka iyo tan degmadaba khayrlah si aaday u ogaadeen degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan ayay mas-uuliyiinta maktabka dacwadda wilaayadda hiiraan kormeer ku sameeyeen iyagoona qiimeyn ku sameeyey heerka dacwadda iyo tayada waxbarashada dhulka wilaayadda hiiraan guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andulus wanaga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu